jasilan kormeera mashaariic horumarineed ee lagu fuliyay deegaanka janaal ee gobolka shabeellada hoose iyo haan hadalla qorsheeyaha in la fuliyaa weliba deegaanka janaale laakadhawaay wafdi ku dareera dowlada jabaan qaybo shalduwan ee bulshada ka dhaqan deegaanka janaale maamulka deegaanka uusan koray gudoomiyaha deegaanka cabdiraxmaan yuusuf yaasiwiin handhawaayo wafdigu ousa hindhiindhay qaybo shalduwan ee deegaanka sada xarumo maamulka iskuulada saldhig iyo garoonka banuunaga lugta ee deegaankaas gudoomiyaha deegaanka janaale cabdiraxmaan yuusuf alcadaal ayaa weliba uuseen dheendheynta kudib usa angmahadnay wafdigun hadeeri deegaanka janaale usa oo faahfaahin kubi mashaariicda dowlada jabaan ku filayda deegaanka janaale gobolka shabeellaha hoose maanta markii saddexaad ayna soo gaarayaan tiimkan ka socdo dowladda jabaan khaasatan except international waa markii saddexaad ay janaal imaanayaan intaasna waxay imaanayeen jaceyl ay u qabaan reer janaale waa mar walbo amniga iyo xasiloonida iyo absamo socodka reer janaal ay ka shaqaynayaan runtii waxay u imaadeen markaan in ay shaqo abuur ay sameeyaan ay wax sameeyaan janaal iyo jabaan ay walaaleeyaan maanta waxaa kugu yaabku badan koo joogo eridan dhahayo janaal ma la tegi karo ninkii jabaan joogin inuu dhihi karo janaal waa la tegi karaa taasna waxay noo gelinaysaa farxad weyn noo gelinaysaa waxaa intaasna waxaa dhaliyay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo dhiigooda u horay oo mar walbana ay ay nabad ka dhigaanne ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada dhan oo mahad celinaya run ahaantii farxad weynay noo tahay inay ay maanta ay noo imaadaan dadkan ay axwaashii reer janaal ay wax ka weydiiyaan ay laga og yahay in dowladdaas iyo dowladdan ay macnaha ay janaal ay og tahay dadka waraxuntashiilka ah oo janaal maltaykar dhahayo oo xoogo maanka waalan oo jajabka indhasiyo janaal maltaykar dhahayo kuwii jabaan joogin janaal imaanayaan taas jaliilkaa noo khadri marka dadka waalan oo dhahaa janaal maltaykaro waxaan leenahay janaal waa la imaan karaa waa furan tahay ceebta aad sheegaysid iyo barbagaanka aad sheegaysid meelaha aad ku sheegaysidne aday kuu taalaa taas laakiin anaga mana cabsi gelinayso waxna manu dhimayso laakiin ninkaa rabnan manaha janaal dan kale wuu imaan karaa ninkaa rabadna maku khasbi karna janaal anaga ninkaa rabin janaal maku khasbi karna laakiin wax badan waxaan ka qabanaynaa waxyaabihii janaal loogu talgalay oo buufo iyo meelahaas iyo lagu cunayo waxa adeer ilaa labaatanka bish waxaas waa dhammaadeen mana ogolaan doono mana ka yeeli doono cidna aa ka akhrisayan male janaal ila imaan kar maanta waxaa daliil ah waa markii saddexaad ay imaanaan tiimkan waa mahadsantihiin wafdigun odeeri deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose iyo weliba tamarkii saddexaad oo yaseedan deegaankaas iyo ona ku fuliyeen mashaariic sharduwan